Waxa maanta oo kale sanad walba la xusaa adduunka maalinta caalamiga ah ee shinnida oo ay aqoonsatay qaramada midoobay iyadoo xoogga la saarayo muhiimadda ay aadanaha iyo nooleyaasha kale u leedahay ayaa waxaa sanad walba loo qabtaa xaflad lagu maamuusayo maalintan oo la doonayo in lagu ilaaliyo shinnida. Hay'adda FAO ayaa lawa kun lix iyo tobankii ku maamustay Antonio Ganza oo ahayd hormuudka bacriminta iyo beerista casriga ah maalintii uu dhashay in loo aqoonsado maalinta caalamiga ah ee shinnida. Ganza waxa ay ka timid qoys xoolo-dhaqato ah oo ku nool Pennsylvania, halkaas oo dhaqashada shinnida ay tahay hawl beereed muhiim ah oo leh caado soo jireen ah. Qaramada Midoobay ayaa lawatanka May u asteysay Maalinta Caalamiga ah ee Shinnida si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan muhiimadda ay leedahay shinnida, khataraha ay wajahayso, iyo ka qayb qaadashada horumarka waara. Hadafka ayaa ah in la xoojiyo tallaabooyinka loogu talagalay ilaalinta shinnida iyo kuwa kale ee bacrimiya geedaha sida balanbaalista, kuwaas oo si weyn gacan uga geysan doona xallinta dhibaatooyinka la xiriira soo saarista cuntada adduunka iyo baabi'inta gaajada wadamada soo koraya. Dhammaanteen waxaynu ka tirsanahay kuwa wax soo saarka shinnida sidaas daraaddeed waa muhiim in lala socdo hoos u dhaca, lana joojiyo luminta kala duwanaanshaha noolaha waxaana si zaa'id ah isu soo taraya khataraha iyo dabar go'a ku socda shinnida iyo bacrimiyeyaasha dhirta ay ku hayaan aadanaha.